iyo haatana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa soo diyaariya inala socodsiinaya jaamac buulo jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aalay oo kale axad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu marti ah sheekh nuur baaruud gurxan oo ah guddoomiye ku-xigeenka dalladda culummada soomaaliyeed islamarkaana xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha waxaanan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waxyaabaha laga qabtay abaaraha dalka ka jira ugu horrayn waxaa sannadihii lasoo dhaafayba hadalhayntoodu ay marba marka ka dambaysa isa soo taraysay in abaara ba'ani ay dalka ku soo food leeyihiin maalinba maalinta ka dambaysana waxaa la soo sheegayey inay abaaruhu kor u sii kacayaan halka hadda maalmahan dambe ay duunyo dhaafe arrintu marayso inay dad u dhimanayaan waxyaabo la xidhiidha abaaraha oo cudurro iyo macaluulba isugu jira sheekh nuur ku soo dhowow barnaamijka ugu horraynna faahfaahin kooban naga sii guddiga iyo sida uu u shaqeeyaba bismillah alxamdulilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam jaamac adig iyo v o edu aad baad umahadsan tihiin iyo dhegaystayaashu janiskan aadna siiseen waxa weeye guddiga gurmadka qaranka ee abaaruhu waxaa la sameeyey bishii december baa la sameeyey dhibaatada u horreysay runtii uu waajahayna waxaa weeye inta la magacaabay ayaa runtii doorasho la aaday marka doorashadii waxay u geysay dhaawac weyn sababtoo ah dareenkii iyo maskaxdii iyo wax walba waxaa la aaday xaggii doorashada abaar xunna runtii way jirtay oo xoolihii ay dhammaanayeen dadkuna ay rafaadayeen marka runtii de qalbi bani aadmigu laba qalbi ma laha halkii qalbina siyaasad iyo doorasha la aaday annagu marka guddi ahaan horta guddiguna haddaan wax yar idinkaga sheego guddigu madashi ayaa samaysay oo ku dhawaaqday guddiga guddigu wuxuu ka koobnaa wasiiro oo federaal ah iyo wasiiro oo dowlad goboleedyada ka socda iyo ururada bulshada oo isugu dhex jira hooyooyinkii culummadii iyo aqoon-yahan iyo ganacsato qaabkaasaa loogu talagalay guddigu intaasuu ka koobnaa waa tahay haddii marka aad sa carabka ku dhufatay sheekh nuur baaruud in guddiga markii la magacaabay nasiib darradii ugu horreysay oo wajahday ee ahayd in doorasho la aaday waxaad carabka ku dhufatay inay wasiiro heer federaal iyo kuwo heer maamul goboleedba ay ku jireen marka ma musharaxiin baad u badnaydeen mise ayagaa danaynayay oo dhankaas aaday waxa weeye musharaxiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare toona ma ahayn wasiiradu laakiin hadde kambayn baa jiray kambaynkii iyo ama inay baarlamaan soo galaan ama inay un hadde waxaa murashaxiin badan baa socday waa lagu tartamayay ayaga naftoodu wasiirku hadduu de baarlamaanna yahay baarlamaanka aad baa loo danaynayay marka cid walba ama wasiira ama baarlamaana dareenkiisu halkaa soo aaday lamana arkayninba runtii yani guddi abaar ahaan waa la iskaga magacaabay laakiin ma aynan shaqaynin waxa uu noogu roonaa oo runtii guddiga horta waxaa madax ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane maxamed cumar cabdi khaalib isagu waan aragnaa haddana xataa isagaa madax noo ah waan aragnaa uu noo yimaadaa laakiin wasiiro kale runtii ma ana ma ark ma arag anigu guddiga anoo nairobi jooga ayaa laygu daray intaan soo noqday wax wasiira ma ana arag waa tahay sheekh nuur haddaan halkaa uga gudubno caqabadii koowaad ee idinka hor timid guddiga maxaa u qabsoomay ilaa iyo hadda jaamaco guddiga waxaa u qabsoomay caqabadahaasi markay noo yimaa naga hor yimaadeen waxaan ku talagalnay inaan iska dadaalo oon iska rafano bal wuxuun aan raadino ilaa hadda waxaa noo qabsoomay murashaxiintii madaxweynenimo waxaan ka codsanay inay maadaama ay lacag bixinayaan oo ay madaxweynenimoba isu taageen inay lacag bixiyaan adigu kolkii dambe waxay un sameeyeen lacagtii laga qaadaya soddonka kun ahayd shan iyo toban ka mid ah shan iyo toban kun oo dollar oo ka mid ah ayay soo jeediyeen in guddiga abaaraha lagu wareejiyo sidaasaa la isku waafaqay ayagaas waxaan ka helnay marka lacag ilaa waa kuwii madaxweyneyaashaan ka hadlayaa saddex boqol iyo lixdan kun oo dollar guddoonka baarlamaanka qolyihii u tartamaya iyagana waxbaan ka helnay jawaarib ha noogu ficnaado waxbaan ka helnay waxaa kale oon hadee t v-yadaan fadhiisanaynay yabahoo baan samaynay ds barada dadka walaalaha ee dibadda jira runtii iyaguna waxbay bixiyeen ilaa hadda inkastoo lacagtana soo gaadhay lacag tiro badan ayna ahayn gudaha dad baa wax bixibixiyey laakiin dhibaatada aan u arkay inayna naafaysay meeshii noogu muhiimsanayd aan wax weyn ka filanayna oo ahayd ganacsatada soomaaliyeed kolka laga hadlayo koonfur ilaa hadda waxba kama hayno waa tahay sheekh waxaan aaminsanahay jaamaca oo ganacsatada joogta somalilan iyo puntland inay lacaga fiican bixiyeen laakiin koonfurtan aan joogno ganacsatadii intaasoo marna waan la kulannay ilaa iminkana lacag kama hayno waa tahay sheekh waxaad noo sheegtaa lacagaha marka la isku wada daro soo xaroodo tiradeeda intay ay la eg yihiin ilaa hadda jaamaca uu lacag yar oon badnayn oo kolka loo fiiriyo baaxadda abaarta oo soomaali min gees ilaa gees saamaysay ilaa hadda lacagtan gacantanada soo gaadhay waxaa weeyaan waa lacag siddeed boqol oo kun aan ka badnayn oo dollar waxaa naga xusuusina in dhegaystayaasha aan barnaamijka ku martiqaadayna ay nagala qayb galaan waxaana u baaqayaa dhegaystaha koowaad fadlan adigoo ku bilaabayo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto soo jeedin iyo su-aal intaba midii aad rabto aad sheekh nuur baaruud gurxan aad la wadaagayso magacaygu waa cabdiqaadir shaacil mijaamac waxaan joogaa degmada baladaxaawo waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan degmada balad xaawo awalan waa salaamayaa sheekh nuur oo ka mida guddiga abaaraha sheekh nuur bishii december baa guddiga abaaraha la sameeyey suu noo sheegay abaartu waxay fifaalaheedu soo baxay koonfurta bisha octoobar iyo novembar bay roobku ka bilaaban jireen bishii novembar waxaa soo muuqday abaarta iyo fifaalaheedii doorashaan ku jirnaaba ayaa dawladdii hore ay ku cudur daaratay sida hadda muuqatana abaartii way ka sii dartay oo dhimasho dad iyo xoolaba way gaartay dawladdan hadda cusubna ra-iisul wasaaraha la dhisay dhowr iyo toban cishuugaasna golo wasiire iyo iyo baarlamaanka lagu horgeynayaa baarlamaanku wuxuu ansixin doono waa bisha maarso abril roobabkii kalaa la filayaa waxaad moodaa in broseska hadda ay la marayo inaysan dadweynaha abaareysan ee baadiyaha ku dhammaanaya inaysan u muuqanin mid waxqabad u samaynayso taa marka rajo la-aan bay sheekh nuur muujinaysaa in aan dadkan dhowaan gurmad u soo soconin haddii aad tihiin guddiga abaaraha maxaa dadkan u haysaan maadaama dadkii dawladaha u ahaa isbabedeleen dadkina uu dhammaanayo maxaa soo jeedina oo lagu qanci karaa oo dadkan u haysaan su-aashaasaan sheekha weydiin lahaa aad ayaad u mahadsan tahay sheekh cabdiqaadir oo naga soo wacay baled xaawo waa warkiisu waa cadyah cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir annagu rijaan qabnaa rija la-aan ma qabno waxa weeyaan hay-adihii caalamiga ahaa waan la kulannay waxay noo ballan qaadeen madaxweynaha cusub mudane farmaajo iyo guddiga qaranka abaaruhu hay-adihii caalamiga ahaa oo dhan waan la kulannay wixii canaan ahaa iyo wax isu sheeg kadib waxay ballan qaadeen si deg dega inay usoo gurmanayaan oo tallaabo u qaadayaan meelaha qaarkoodna wayba ka bilaabeen inay wax qaybiyaan sidaas oo kale waxaa hadda ka hor aan la kulannay dunida muslimka safiirada halkan ka jooga iyaguna ballanqaad bay sameeyeen bishan hadda aan ku jirno oo maanta shan iyo labaatanka ah lix iyo labaatan waxay tahay maaqa sideed iyo labaatankeeda shir weyn baa muqdisho ka dhacaya oo hay-adaha caalamiga iyo dawladaha iyo kulli oo rabo in lagu yabooho dadka abaaraysan wax loogu yabooho waxaa kaloon rabay cabdiqaadir inaan u sheego haddiiba abriil roobka aad sheegi uu doo waxa weeye hantidii way dhammaatay dadkan xoolihii way dhammaadeen dee roob hadduu daana biyal keliya la cabi mahaye dadkii waxay u baahan haddii beelo la abuuro beeruhu saddex bilood bay geedka ku oolayaan waay mar intaasoo dhan waxay u baahan yihiin dadkii in la biilo waxa weeye musiibadu way ballaaran tahay oo way weyn tahay madaxweynahan cusub asagoo aada u mahadsan runtii abaarta wuu dardar gelinayaa cid walba wuu kala hadlayaa isaga iyo ra-iisul wasaarahan cusubba waxaan rajo badan ka qabnaa inay awoodooda marka koowaad oo dhan marka koowaad oo dhan ay xoogga saaraan dadkan dhimanaya hadda hadda maxaluushii baa bilaabatay waxa weeye dhimashaa jirta badan shuban biyood baa jira dadku hadda yani arrintu meel adag bay hadda runtii maraysaa waa tahay intayna faraha ka sii bixin sheekh nuur rajo meesheeda ha joogtee ficiliyan wax tillaabooyin ahoo la qaaday oo aad hadda aad is leedahay wakhtiga dhow waxbay soo xarayn doonaan oo waxbaa la gudbin doonaa dadka waxbaa la gaarsiin doonaa oo bulshada soomaaliyeed ka yimaaday ma jiraan jaamaca intaan lacagtan hadda kuu sheegayay ilaa afar state baan hadda wax gaadhsiinay lacagtaan ku lahaa ilaa siddeed boqol baa hadda gacantanada soo ga soo gaadhay lix boqol oo kun oo dollar waan bixinay afar state baan u kala diray oo maalmahanba qaybinteedii iyo biyo dhaamin iyo wixiiba lagu qaban kara way socotay gobol walbana waxaad u lacag haddana waxaan sugaynay lacag kale oo inayna soo gasho oo haddana waxoogaa markaan helna aan haddana qaybinaan rabnay ama me- ama isteedyada aanaan tegin ba iyagana aan tagno oo lacaggeena aan rabnay laakiin waxaan rajo ka qabaa jaamaca oo maalmahan soo socda eh, inuu wax isbedelayo dowladda nafteedu waxay lacaga saartay dekeda iyo garoonka iyo dadka baxaya iyo meelo badan oo ila dhaqaalo oo iyo lacag abaarta darteed loo saaray halkaana waxaan rajaynaynaa lacaga inay ka soo baxaan dunidana maalmaha soo socda waxaan ka rajaynaynaa raashin iyo daawo iyo iyo dhaqaalaba in laga helo oo a- abaartani way ballaadhan tahay way dhibaato badan tahay waxa guddiganaga wax yar yar oo meelahan ka araaruweyey waxa ka qaban karta ma aha caalam gurmad caalami ay u baahan tahay marka ilaahayna roob baan weydiisanaynaa iyo barwaaqo adduunyadana runtii aad baa loola hadlayaa marka rajo badan baan qabnaa eh, in dadka wax badan laga badbaadiyo wax badan loo qabto dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ee soomaaliya ka jirta waxaana inoogu marti ah sheekh nuur baaruud gurxan oo xubin ka ah guddiga abaaraha islamarkaana ah guddoomiye ku-xigeenka dalladda culummada soomaaliyeed Eh, sheekh eh, waxaan filayaa inaad adiga iyo dhegeystayaashaba aad wada xusuusan tihiin shirkii jaraa'ida ee ugu dambeeyey oo uu qabto guddoomiyaha guddiga abaaraha eh, mudane maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxa uu sheegay lacago dhowr milyana inay soo xaroonayaan oo ay ka mid ahayd lacagtan sagaalka boqol oo kun gaaraysa ee ku dhow ee laga soo xareynayay musharaxiinta Eh, lacagihii kale maxaa ku dhacay waxna ma og tahay waa lacag hadda ho- horta ma og tahay meel hoo u baahan baa la yidhi hadal wax kama tara jaamacow yacni mushkiladan haysata waxaa weeye malaayiinta la sheegay waa wax hindisa oo hoosaa ha la yeelo oo dekeda lacag ha la saaro oo garoonka diyaaradda ha la saaro oo shaqaalaha ha la saaro oo baarlamaanka ha la saaro oo wasiirada ha la saaro oo yacni yaa waa lacag uun mustaqbal ahaan laleeyahay ha lasoo gure lacag hadda diyaar ah oo meel taalla hadda wadankuna saad u ogtihiin dhaqaale xumi baa ka jirta aada u tiro badan marka lacagtaas la sheegayo waa un waxa yacni hindise iyo saa hala yeele wax lacag oon maanta qaadi karno oon ku tallaabsan karnaa ma jirto oo ma ma- ma hayno runtii laakiin runtii waxaan uun rajo ka qabaa eh, maadaama uun guddigii kamid ahan maalin walba is aragno oon warar ka helno eh, gurmud xoog le inuu soo socdo eh, dowladan madaxweynahan cusub iyo ra-iisul wasaarihiisuna inay adduunyada si fiican oola hadleen maalmahan isbedel inuu dhici doono waxyaalo badan oo musaacada ah eh, in la heli doonaa rajo badan ka qabnaa dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad eh, ka soo wacayso ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum jaamac waan ku salaamaya adiga iyo eh, guddoomiye sheekh nuur baaruud gurxan Eh, magacaygu waa maxamed cabdi oo ka soo hadlaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho Eh, su-aal ama labo haddii aad ii ogolaataan rabay inaan sheekh nuur weydiiyo kusoo dhowow Eh, su-aasha koowaad waxaa weeyaan sheekh nuur dabcan shaqo wanaagsan baad qabateen muddadii yarayd oo koomeydood jirteen ama waxba ha ka dhinaadeene marka mudane eh, waxaad faahfaahin naga siisaa adinku waxaa tihiin guddiga heer federaal ee abaaraha guddiyada maamul goboleedyada ka dhisan nidaam noocee ah ayay ku dhisan yihiin ama ku yimaadeen ma madaxweyneyaasha gobolada magacaabay mise bulshada rayidka ayay ka yimaadeen sida adinkuba bulshada rayidka aad uga timaadeen markii hore Eh, guddigaasi abaaraha ee gobolada tusaale ahaan hadda lacago aad bixiseen oo isteedyada ama maamul goboleedyada aad ugu u geyseen oo min boqol iyo konton kun aha jirtay saan ka warhayo lacagahaas guddigaas inuu bixiyey iyo in kale cid hubisa oo adinkaa ma jirta oo eh, ku samaysa dabagal iyo weliba sida degmooyinka ilaan maamul goboleedkii magacun buu maamulkaya waa degmooyine degmooyinkaas inay lacagtii sidii la rabay u gaartay iyo in kale qaabka lagu saleeyo lacagtaas eh, sida degmooyinka u kala wen yihiin iyo say u kala yar yihiin nidaamkaasaan jeclaan lahaa bal sharaxaad kooban inaad naga siiso adigoo xoogga saarahayo guddiyada heer maamul goboleed say ku dhismeen iyo weliba eh, cidda idinku xilsaaran ama dabagal haddii cid idin xilsaaran oo dabagasho ay jirto sheekh nuurow aad ayaad u mahadsan tahay waa su-aalo aad iyo aad loogu baahan yahay oo farsamo ku salaysan kusoo dhowow sheekh nuur baaruud oo aad mahadsan tihiin adig iyo eh, iyo- iyo dhegaystahooda waxaa weeye stateka guddi abaar guddi buu samaystay guddigaas ayagaa sameeyey runtii dowlad goboleedkaas ayaa samaystay laakiin annagu waxaan samaynay annaguna qorshaa noo degan oo warqad baan wadanaa warqad baa noo buuxda qaab baan oogu talagalnay markaan meesha statekan aan lacagayno lacagtaas yaa naga guddoomaya habana laga guddoomo ciddii naga guddoontay yay u dhiibi say u bixin sidee u kharash garayn annagu waxaan go'aansanay dee xanta waan ognahay oo soomaalidu war badan baa la sheegay oo waxbaa la dhacay iyo muankeenana hadde sheekada musuq maasuqu wuu ku badan yahay annagu waxaan samaynay masalan eh, kolkaan lacag dirayno lacagta iskama dirayne wafti baan raacinaynaa waftigii masalan stateki buu tegayaa stateki markuu tago guddi bay leeyihin abaaraha guddigii buu la fadhiisanayaa guddigaas waxay ka codsanayaan guddiganagu in degmooyin lacagtii lagu qaybiyo calaa asaas degmooyin ilan su-aalo badan baa yimid oo wixii mamaga ma ma qabiil baa lagu qaybin ma degmaa lagu qaybin see lagu qaybin ma degmo daran iyo tu iyo roon baa jirta waxaasoo dhan laguma heshiin karo waxaan go-aan ku gaarnay annagu guddi ahaan in degmo lagu qaybiyo stateka markaan tagnana ayagiina rugrogeen way nagu waafaqeen marka degmo walba oo lacag la geyn waxaan ka samaynaynaa guddi kale oo guddi abaara nin sheekha oo culama laba iyo mid culummada ka mid a hooyooyinka oo duqeyda ragga uun degmada oo dadka oo ugu ikhyaarsan degmada oo lagu hadlayn karo lacag in loo dhiibo ayaan degmadii ka samaynaynaa ayagii dadkii baa loo yeedhaya guddiganagii baa jooga la soco guddiganagiina meeshay weli joogaan degmadii marka laga yimaado dadkii degmada ka yimid baa lacagtii lagu wareejinaya qaybtii loogu talagalay degmooyinka kalena waa sidaas masalan gobolka statekani toban degmuu leeyahay shan iyo toban degmo degmo walba sidaasaa loola dhaqmaya si aan loo dhihinba lacag baa la cunay iyo statekan baa lacag cunay iyo intay ka dhacday iyo warkaasi suuna u imanin annagu qaabkaasaan ugu talagalay haddana ilaa haddana waxaan rajaynayna horta runtii nasiib wanaag maba aanaan arag dad hadda lacagtaa damhayo oo inay boobaan rabo oo cabsida badan ay soomaalidu qabto runtii ma aanaan aragba waayahay qof walba lacagtii si fiican inay u baxdo iyuu rabaa marka waa tahay sheekh nuur sheekh nuur baaruud waxaad carabka ku dhufatay inay xani jirto soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq waxaa aada loo hadal hayaa inay jiraan shakhsiyaad ka taajiray abaartii tan ka horreysay ee labada kun iyo kow iyo tobankii caana ka ah dalka aan u baaqa dhegaysta kale dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaan iraxiim magacaygi waa maxamed sheekh cusmaan cali oo ku sugan gobolka shabeellada hoose
xageed xageed maxamed xageed ka joogtaa shabeellada hoose waa gobol ballaarane
waxaan ka joogaa degmada afgooye oo magaalada muqdisho aan masaaf ahaan wax dheer ka fogeen waa tahay kusoo dhawow barnaamijka sheikhu waa salaamay khaladaas iyo gudoomiye-xigeenka culimada soomaaliyeed ahna waxban guddiga ka tirsan inuu barnaamijka soo fadhiisto garabka barnaamijka v o marti uu noqdo aad baan ugu faraxsanahay abaartan muddo fog ayay bilaabatay waa sheikhana sida uu sheegay diyaargarowga iyo guddiga samayntiisa waxay bishii december inkastoo doorashooyin ay wax jira ay wax jireen haddana abaarta way sii baahday hadda waxay sii maraysaa dadkii marka hore dadka baadiye ahayd dadkii magaalooyinka oo ayagana hadda dulsaar lagu ah haddana jumbiyada dilaacay dhibaato badanaa jirta marka guddiga sheikh waxaan weydiin rabay gud annaga hadda degmada aan joogna ee guud ahaan gobolka ma aragno guddi dhaqdhaqaaq sameeya wax abaabula wax dadkii la hadla wax lacag kaa yidhaahda wax dadka waxay u baahan abaabul ubaahan yihiin guddiga maxamaru ka dhisan yahay mise degmooyinka ee gobolladan waa ka jira abaabulkii iyo wixii ma aragno waxba ma aragno dadka diyaar aan nahay in dadkii loo gurmado oo la gacan qabto dhacyaha dadku ay diyaar la yihiin beri dhawaad waxaan ka qayb galay shir sanadla ahaa oo shirkadda hormuud ay customarka ay u qabanaysay marka waa la isku soo hadal qaaday dad dadkii ka wakiil oo gacan ammaan wax loo dhiibo waa waa la anahay marka guddigu xarumo iyo qaab dhismeedka gobolada iyo degmooyinka ma leeyihiin mise xamar un ay ka kooban yihiin waa su-aashan aan weydiiyo waa tahay waxaan u malaynayaa su-aashani weliba waa mid dhaliil u eg sheekh nuur kusoo dhawow guddiga gurmadka qaranka heer qareer federaal waxay joogaan magaalada muqdisho state walbana wuxuu leeyahay guddi abaaro oo gaar o ayuu leeyahay dhegaystaha inaga soo wacay afgooye waxaan u sheegi lahaa gobolkan koonfur galbeed oo shabeellaha hoose uu kamid yahay guddigiisa abaaraha madaxdiisa waxaa kamida mado madoobe nuunow guddiga qaranka ee federaalka haddaan nahay wuuna soo maray isagoo iyagoo wafdi dana oo shabeellaha hoose u socda mardhow haddana waxaan maqlay way tageen marka su-aashani waxay ku fiicnaan lahayd masalan guddiga abaaraha ee gobolka koonfur dowladda koonfur galbeed stateka koonfur galbeed in la weydiiyo inay abaabulaan dadka koonfur galbeed ku nool ooy wax ka aruuriyaan ayaga ay su-aashaasi nagaga habboonayd baan u malayn annagu state gaara lacag keena ma dhahno laakiin t v-ga intaan fadhiisano yaan soomaali oo dhan la hadalnaa gudi iyo dibadba oon dhahnaa lacag ummadii lagu saacida oo lagu caawiya keena marka waxaan rajo ka qabnaa inay maanta ina maqlayaan guddiga gurmadka abaaraha ee heer state ee koonfur galbeed dhaliisha aad qabtid oo ah inaan dadkii la kulminaynin la wacyigelin lagax laga aruurinayn hawshaas inay qabtaan waxaana filayaa inay kuwa maamul goboleedyada kale oo dhanna ay maqlayaan e sheekh nuur baarid waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena anoo aad kaaga mahadcelinayo waxaan rabaa inaad fursaddan adigana uga faa'iidaysato tviyada v o a ayaa ka maqal dheere dadka soomaaliyeed ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda joogaba biyo sacbadaada looga dhargaaye maxaad uga tegaysaa maanta jaamaca aad baad u mahadsan tahay waxaan uga tegayaa soomaalida gudi iyo dibadba walaalayaalow siduu jaamac u sheegay biyo saxabadaada looga dhargaa waxaynu waayo arag u nahay haddii dibadda aan wax ka sugno goor xeer iyo saldhaan kala dhaceen oo abaartiiba dhammaatay oo beerihiiba la abuurtay inay qamandi keenaan si dadkii beeraha abuurtay ay u khasaariyaan waxaa weeye adduunyadan waxyaalo badan baa iska jira oo lugooyo ah oo layskana dhigi xuquuq bani aadanka in la saacidiy iyo waxsaasi iyo laisu soo gurmado haddana lagaba yaabo gurmadkaas naftiisa qaadasuna inay dhex daalo waxbaba hadda kama hayno xoolihii intii badnayd way dhammaadeen dadkii dhimashay bilaabeen waxaa weeye soomaaliya inagu horta kow waxaad ogaataan waxaynu nahay dad muslin oo ilaahay rumaysan taasna waxay inagu bixinaysaa inayna marxaladan oo kale waxba dib u dhiganin islaamnimadu waxay keenaysaa qof soomaaliya oo gaaji iyo oon u dhimanaya inaynaan daawanin waxaan hayna inaan bixinaa weye waxaa weeye ilaahay ha laga cabsado ha lasoo gurmado dadkeenna aan badbaadino cadowgeennuna wuu badan yahay ummadeennuna labaatan iyo lix sano iyo ka badan bay dagaal ku jirta oy dhammaanaysay kol abaar baa dhameeya kol calaad baa dhameeya kol shaydaan iyo iyo argagixisaa dhamaysa marka dadkeennii intii soo hadhay ee bahmbada ahayd hadday haddana abaar dhamayso waa dhibaato walaalayaalow soo gurmada dadka dibadda diyaasbarada waad fiican tihiin oo waad nala soo hadashaan oo waxbaad bixisaan laakiin aada ha loo soo gurmado dadka gudaha joogana gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo ha la soo gurmado qof walba wixii aada awoodid bixi qofkii raashin haya ha bixiyo qofkii dhar haya ha bixiyo qofkii lacag haya ha bixiyo aan isku tashanno soomaali ahaan aan isugu tashanno madaxweynaha cusub madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa waxaan leeyahay idinkoo aada u mahadsan oo intaan maalmahan maqlayay abaaraha arrimahooda xoogga saarayay waxaan leeyahay adduunyada si fiican oogu bandhiga si aan dadkeena u badbaadsanno hadda si raalli baan ka haysadaa hadda wax u wadaan laakiin sii culaysiya waa tahay oo in gurmadku uu bad sheekh nuur baaruud gurxan xubin ka mida guddiga abaaraha islamarkaana ah guddoomiye ku-xigeenka culummada soomaaliyeed aada iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waktigaaga aad baad u mahadsantii dhegeystayaasha kale ee barnaamijka nagaga qaybgalayna aad ayaan ugu mahad celinayaa si gaar ah dhegeystayaasha hawada nagala socda tan iyo kulantideena dambena barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaas